warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah bandow lagu soo rogay qaybo ka mid ah gobolka rift valley culimada mandheera oo ka digay in loo dabaaldego maalinka jacaylka iyo dagaal maalinkii sagaalaad galay oo ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo salaasaad taariikhdu waa toban iyo afarta bisha labaada ee februaayo sanada labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kaleoo faahfaahsanba kusoo dhawaada dowladda dhexe ayaa amar bandow ah oo shaqaynaya muddo bil ah kusoo rogtay qaybo ka tirsan waqooyiga gobolka rift valley tana ayaa timid kadib markii falal amni oo iskugu jira burcadnimo iyo dhaca xoolaha ay kusoo noqnoqdeen ismaamulada halkaasi ku yaala bandowga oo jiraya inta u dhexaysa lixda maqhribnimo ilaa iyo lixda subaxnimo ayaa dhaqangelaya maanta oo talaadaa ujeeddada laga leeyahay amarkan ayaa lagu sheegaya xoojinta amniga iyo ciribtirka kooxaha burcadda ismaamulada amarkan ama amarkan uu saameynaya ayaa kale ah west bocot elgeyo markwet laikipia baringo samburu iyo turkana wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka qaran brofesor kaduuri kandhiki ayaa bayaan ku sheegay in inta uu bandowga socdo aanan la qaban karin kulamo dadweyne socdaal shaqhsiyadeed ama koox ahaan haddii aanan haddii aanan ogolaasho qaab qoraala laga haysan taliyaha guud ee booliiska dalka bayaanka wasiir kandhiki ayaa waxaa sidoo kale ku xusan in cid weliba oo gudaha dalka ku haysata hub sharci darraa la qabanayo muddo saddex cisho ah oo ay si sharuud la-aan ah ugu wareejinayaan dowladda haddii markaasi haddii kalena in awood loo adeegsan doono wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran brofesor kaduuri kandhike ayaa amni darro ka taagan waqooyiga gobolka rift valley oo aqoonsaday inay tahay xaalad qaran oo deg dega wuxuu sheegay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay ay koox burcda halkaasi ku dileen in ka badan boqol qof oo shacaba iyo toban iyo lix sarkaal booliis ah tani ayaa horseedaysa in awood militari loo adeegsado ciribtirka kooxaha burcadda saameynta ugu badan ee burcadnimada ayaa waxay soo gaartay saddex ismaamulo kale ah baringo turkana iyo elgeyo markwet tani ayaa imaanaysa kadib markii uu dhowaan madaxweynaha dalka william ruuto shaaciyey in waqooyiga rift valley laga fulinayo howlgal amni oo ballaaran oo ay iska kaashanayaan culimada difaaca iyo saraakiisha kale ee amniga culimo udiinka ismaamulka mandheera ayaa bulshada muslimiinta uga digay inay u dabaaldegaan maalinta dadka isjecel oo maantay la xusayo afka qalaadna lagu yidhaahdo valentine day cabdiqafaar cumar ibraahin ayaa qodobkan dhammaystiray
iyadoo maanta ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labaad sanadka labada kun labaatan iyo saddexda ayaa inta badan meelo ka mid ah dunida waxaa laga xusaa maalinta jaceylka ee loo yaqaano valentine day haddaba maalintaas ma tahay mid la xuso oo loo dabaaldego waxaan wax ka weydiiyey sheekh cabdicasiis dhaqane oo ka mid ah ducaadda mandheera waxa uuna sharaxaad ka bixiyey maalinta xuska jaceylka iyo waxa diinta islaamka ay ka qabto iyo halka ay ka soo bilaabatay maanta waa taarikh afar iyo toban bisha labaad oo sanad walbana ku aadan maalinka ay ku magacaabeen valentine day oo dabaaldega maalinka jaceylka ay ku magacaabeen waayo maalinkan waa maalin oo gaalada badanaa laga soo gaari waaye isticmaalaan oo muslimiinta ay shaqo ku laheen in layskaga diga arrintan waa laga maarmaan maxaa yeelay hadday magaaladeena ka jirinna meelo kale oo soomaali ay ka jiraan dhul kale oo soomaalia degta ay ka jiraan marka horta baashaan ayta leeyahay valentine day leeyahay oo loo dabaaldega dhaqan gaalo waaya gaalo ayaa laga soo gaari wadanka talyaaniga oo itali loo yaqaano ayay kulley kasoo bilaabatay sida taarikhda iyo macnaha lagu xusay lagu sheegay gaalada sidaas ayay suuqa kusoo geliyeen oo maalinka dabaaldega jaceylka loo yaqaano culummada islaamka markay fadhiisteenna waxay ay baashan magac ay ugu bixiyeen maalinka xumaanta fuxshiga inay tahay maalinka zinada inay tahay ayaa loo bixiyey maxaa yeelay waa maalinka jaceylka baa lagu leeyahay oo raggii dumarka ay isku qasmaayiin ragga iyo dumarka intay isdhex yaacaan oo cuntada afka isu geliyaan oo nidaam xumada meesha ka taalla asiyaabaysa waaya baashaan taarikhdeeda markaan akhrina gaalada kaniisadaha marka dambe waxay soo saareen markay arkeen dhaqan xumada ka jirta baashaan inay dhaheen baashaan bal diinteenna aan ka saarna marka wax oo gaalada marka dambe zamankan dambe ay ka cabaadeen oo oo kaniisadihii hataa ay ka soo cabaadeen waaya aa laga yaabaa anaka soomaalidana inaan aan la kuleenahay oo hadda facebookyada markaad fiirisa baashan waa laisu tahnidiyaa oo happy valentine day ayaa lasoo qora dad soomaali ayaa soo qoray inta badan sheekh cabdicasiis ayaa dhallinyarada uga digay xuska maalinta jaceylka waxa uuna ugu baaqay inay ka fogaadaan Ee, wax walba day wax walba oo xun oon diinta islaamku la kulaheen in laga fogaado waa laga maarmaan haddaa laga fogaan waayo oo dadkii looga digi waaya abaaraha iyo kuleelaha iyo dhibka jira iyo sixir bararka waa sii ziyaadaya marka arrintan a ujeediin dhallinyarta khaasatan waa inay ka digtoonaadaan maxaa yeelay waxaan war nabi maaha war diinna maaha war culimo ee culimmada islaamka ay soo qoreenna maaha meel adduuweynaha meel ay ku fadhiisteen oo ay dhaheen maalinka jaceylka waaye kolley waxaan ogna maaha waa barnaamij oo nimin oo ay soo qorteen oo adduunkan raba inay ge- ee, dhinac u leexiyaan rabo waaye waxaan bay soo qorteen meel bay fadhiisteen way fikireen maskaxday ka shaqaysiiyeen maalinka jaceylka ay soo saareen gabdho iyo wiilal oos arkaysaa fara badan isku dhex qasma oo afka cunto isu gelina oo ee, garbaha isqabsana oo ajnabi kale ayaad arkaysaa oo meel iskugu imaaday marka xaaraan waaya nooc min azina waaya ilaahayna qur-aanku wuxuu ku dhahay walaa taqrabu zina wardadoo zina ugu dhowaanina oo ka fogaada marka wada la marana ayada ugu xum marka walaalayaal arrintaas ayaa maanta idaacadda u fadhiisanay afar iyo tobanka febraayo oo ah maalinta loo asteeyey jaceylka haddii la xuso maxaa ka imaanaya mar kale waxaa ka jawaabaya sheekh cabdicasiis haddaa la xuso waxaa ka soo baxa in oo carada ilaahay ay imaada zinadana ay sii korato oo zinada ay magac yeelato suuq ay yeelato baa kasii kordhaysa rag iyo dumarka inay isku qasmaan oy isdhexmaraan ayaa ayaa ka kordhaysa in oo gabdhihii iyo wiilishii ee fasaadkaas caadi u noqda ayaa ka- kasoo kordhaysa in oo amarka ilaahay la jibi ayadana waa ee, raad bay u noqonaysaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera
afar ka mid ah ismaamulada gobolka bartamaha dalka sida nyeri kiryanga laikipia iyo ndarua ayaa laga fulin doonaa istaraatiijiyad tijaabo ah oo ka dhan ah cudurka duumada qorshahan ayaa la doonayaa in sanadaha nagu soo aadan gudahoo dalka looga ciribtiro xanuunkan waxaa arrinkan shaaca ka qaaday madaxa qeybta barnaamijka qaran ee duumada doctor axmed ahdiin cumar mas-uulkan ayaa xusay in afarta dowlad deegaan laga diiwaangeliyey kiisaska ugu yaray xanuunka malaariyada oo ka hooseeya boqolkiiba hal waxa uu dhakhtarku intaasi ku daray in heerka qaran ee duumada uu haatan yahay boqolkiiba lix waxa uu sheegay in marka afarta ismaamul laga dabargooyay xanuunkan duumada inay fududaan doonto in sare loo qaado dadaalada kormeerka ee ka dhanka cudurka ee meelaha cudurkan uu ku badan yahay sida gobolada nyanza galbeedka iyo xeebta dalka doctor axmed cumar ayaa markaasi laga soo xigtay in sida uu xanuunkan malaariyada uga jira ismaamulada kisumu siaya migori homabay busia bungoma kakamega iyo vihiga uu yahay boqolkiiba toban iyo sagaal gobolka xeebta kiisaska xanuunkan ayaa ah boqolkiiba shan halka waqooyiga iyo bariga dalka xaaladaha laga diiwaangeliyo ay kala yihiin boqolkiiba labo iyo saddex sanadii labada kun to- labadii kun labaatan iyo kowdii ayay ahayd markii wasaaradda caafimaadka ee dalka ay daahfurtay ololo marakaniicada ah marakaniicada loogu qaybinayo labaatan iyo toddobo deegaan dhexdee dowlad deegaan ha uu ku badan yahay xanuunka duumada ama malaariyada isla wararka kenya ayaan markaasi ku guda jirnaa dhegeystayaal oo weli aad ka dhegeysaneysaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aan kusii soconno ee wararkaasi barasabka wajeer ayaa xariga ka jaray deeq raashin cabdiraxmaan macaawiye ayaa dhammaystiraya qodobkan gabanaha ismaamulka wajiir axmed cabdulaahi jiir ayaa xariga ka jaray dhowr gawaari oo raashiin oo loogu tirigalay in lagu samata bixiyo dadka ay abaartu aadka u saamaysay ee deegaanada ismaamulka wajeer ku dhaqan oo ay xooluhu abaarta kallaysay raashiinkani oo ka kooban dhowr nooc ayaa loo kala diray deegaanada kala duwan ee ismaamulka wajeer gabanaha ayaana ka warbixiyey raashiinka iyo inta uu yahay caddadiisa meeshan raashiin ayaan bixinayna insha allahu tacaala afartan iyo laba kun oo maxaa la yidhahda ito box oo booshadii ugaaliga loo aqaano eh oo tiiba eh labaatan iyo afar kiila afartan iyo laba kun oo min labaatan iyo afar kiila eh toddoba kun iyo saddex boqol iyo lixdan iyo toddoba carton oo saliidii cunada eh iyo afar kun oo baag oo digir eh ayaan diraynaa oo la wada geynayaa sabkawntiyaasha iyo wariyaasha kulli waad ogsoontihiin daacuun ayaa ka jira darfa countiga ka mid eh horaana buulooyinkan afarmeelka dhexdooda ayuu dad ku dhacay daacuun mar dhow senatarka ismaamulka wajeer mudane cabbaas keekey ayaa bulshada ugu baaqay inay isu naxariistaan halka maamulayaasha dugsiyada sarena ugu baaqay in aysan carruurta soo eriyin wajarow nin kale sugaysid ma laha ummad kaloo la sugaaya magac ku maqan ma laha waxaan doonayaa reer wajeer inay isu naxariistaan jiiraankii la fiiriyo ninkii maanta casho iyo qurac iyo iyo waxba haystaba qurac iyo casho iyo maxay qada midoo inaas faraha ka qaadin oo jiiraankeeda oo bahnisisin ma aan soo naxariisana ilaahna oo naxariisana soo saas ma maxaa kaloon dhahay school fees ma la bixin karo gabaran khayr alaasi intaasi waa waa bixi laakiin ilmihii kulli waxay gelin secondary foomana la geli markaa dawlad maxaan ka codsanaynaa in school fees wax waqtiga xaadirka ah oo abaarta jirta dhinaca nooga dhaw macallimiinta iskuulka maxaan leeyahay the principals i want to tell them again please have a human face maxaa marka carruurtii aan la soo fiijinin haddaad dhib jiro gabana waa jooga aniga waa joognaa embiyeesh way joogaan lacag bay hayaan aan la soo cuskado dadka hala dhahay intaan intaana ma yowaana intaan waan yowaanaa ilmihii iskuulka laga soo fiijinin
saraakiisha cusub ee hogaaminaya xisbiga jubbilee ayaa xafiiska diiwaangelyaha xisbiyada siyaasadeed ee waddanka waxay ku wargeliyeen isbeddello ay sameeyeen toddobaadkii hore xogaya ku-xigeenka xisbiga joshua ayaa arrinkan xaqiijiyey waxa uu sheegay inay sidoo kale xafiiska la wadaageen dukumeentiyo ku saabsan kulankooda isbedeladana uu meel mariyey guddiga qaran ee fulinta ee xisbiga ayaa waxaa ka mid ah in si ku meel gaara shaqada looga joojiyo xoghayihii guuda jubbilee jeremiya kioni david muraade oo markaasi ah isna guddoomiye ku-xigeenka jubbilee iyo qasnadhayihii qaran kaagwe sidoo kale waxaa maalmo ka hor guddoomiye ku-xigeenka xisbiga jubbilee si ku meel gaara loogu magacaabay xildhibaanka deegaanka ceeldhaas ee ismaamulka wajeer aadan kaynan kaniini keega oo ah xildhibaan ka tirsan golaha xeerdejinta ee bariga africa e a l a ayaa isna loo magacaabay sihayaha xilka xogayaha guud ee xisbiga halka wakiilka haweenka ee ismaamulka kitui rajel nyamai laga markaasi dhigay qasnadhayaha qaran guddiga qaran ee fulinta ee n e c ayaa sidoo kale go-aamiyey in sida ugu dhaqsiyaha badan la iskugu yeero kooxda jubbilee u qaabilsan habdhaqanka si tallaabo looga qaado hogaamiyaasha sida kumeelgaarka loo eryay hase hase yeeshee jeremiya kioni ayaa kulanka guddiga n e c ee qabsoomay iyo isbedelada laga soo saaray ku tilmaamay sharci darro sidaa owgeedna waxba aysan ka jirin tani ayaa timid kadib markii soddon iyo laba ka mid ah xildhibaanada jubbilee ay xarunta madaxtooyada ee state house kulan kula yeesheen madaxweynaha dalka william ruto iyagoo u ballan qaaday inay la shaqaynayaan cilmi baaris ay sameysay shirkadda daraasaadka ee tuwaweza ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad kala bar shacabka kenyaanka aynan ku faraxsanayn halka uu ku socdo manhajka waxbarashada waddanka tirada dadka ee aan nidaamkani u riyaaqin ayaa ah boqolkiiba afartan iyo afartan iyo sideed halka kuwa ku faraxsan ay shirkadda ku sheegtay boqolkiiba soddon iyo lix waxaa cilmi baaristan ka qayba saddex kun oo qof oo la waraystay intii u dhexaysay saddexdii ilaa iyo toban iyo toddobadii bishii toban iyo koowaad ee sanadkii tegay warbixinta shirkadda waxaa ku cad in tobankii qaf ee su-aalaha la weydiiyey in afar ka mid a ay sheegeen inuu wanaagsanaa nidaamkii hore ee tacliinta ee eight four four james ayaa mar oo ah hormuudka shirkadda daraasaadka ee tuwaweza gudaha dalkani kenya ayaa sheegay in waxa lagu farxa ay tahay in shacabku ay fahansan yihiin manhajka cusub ee waddanka laga dhaqangeliyo dugsi qaraan ay wax ku bartaan caruur agoomo ah iyo kuwo kaleoo kasoo jeeda qoysas danyara ayaa muslimiinta ka codsanaya in dhul loo iibiyo cabdiraxmaan macaawiya ayaa dhammaystiray
halkani waa dugsi qur-aan ku yaallo xaafadda axmed liibaan carruur danyar iyo kuwo agoommo ah ayaa waxa ay ku bartaan qur-aanka kariimka ku dhowaad afar sano ayaa dugsigani marba meel laga soo rarayay maadaama dhul isaga uu leeyahay uusan jirin waalidiinta carruurtooda ay halkaasi wax ka bartaanna ay yihiin qoysas danyar ah wallow carruur agoommo ahna ay dugsigani ka bartaan qur-aanka kariimka
daadeeyana waxaa sagaashan janaan ahay mogaan ilaahay waxaan tolka ka baryaynaa oo islaamka ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inay dugsiga alla magane meel soomaalida islaamka ilaahay soomaalida ay meel noogu dhista macallinkani dugsiga qur-aanka carruurta ku baro ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray isagoona ay ummadda muslimka ee keyrka jecel ka codsaday in ay dugsigani dhulka hadda uu ku fadhiyo oo la iibinayo ay u iibiyaan بسم الله الرحمن الرحيم aniga magaciiya waa cabdulaahi cabdi waxaan ku dhigaa buuladan oo buula buulada axmed libaan ayaan dugsi ku dhigaa Eh, dugsigani waxaa ku jiro eh, ilmo agooma ah ku jiro eh, ilmo rajooyin ah ku jiro kuwa dan yar ah- kuwa dan yar ah ku jiro markaan madarsadan waxaa la dhahaa eh, madarsatu imaam nawawi aa la dhahaa Eh, waxaa kaloo waqa- waxaa meelood oo dugsiga laga soo raray saddex meelood aa laga soo raray waxaa looga soo raray eh, dhulaana looga soo raray eh, dugsiga baloodka magaciisa ku dhisnaay waqti magi la joogno ninka lahay waxaas leeyahay dugsiga intaan ka badan ha liiga rara aniga baloodka imaanka damba waa dhisan rabaa markaan hadda kan aas ku yeela naftiisa eh, ninka lahay waa dhintay waxaa nool aabihiisaa nool Eh, aabihiisna waxaa dhahay dugsiga ha liiga rara baloodka waa gadan rabaa Eh, asaga naftiisa beec waa waxaa lagu rabaa lacag adiga qariibu sideed boqol kota lagu rabaa lacag sideed boqol kun a lagu rabaa Eh, mm, dugsiga waxaa waaye haddii oo meel loo gedi karo oo dadkii dugsigan ilmaha ugu jiran ay meel u gedi lahaayeen ay u gedi karaan oo ay awoodaan waa ay u gadan lahaayeen markaan hadda waxaan codsanaynaa inay dugsigan sidii meel nogala gedi lahaay ee muslimiinta dadka islaamka ah oo muslimiinta ah ay nagu caawiyaan oo wax ay nagala qabtaan qaar ka mid ah waalidiinta ay carruurtooda qur-aanka dugsigani ka bartaan ayaa ummadda soomaaliyeed ee keyrka jecel ka codsadeen in dugsigani dhul loogu iibiyo anigu waxaa laidhahaa sahal bashiir maxamed waxaanahay waalidiinta dugsiga ilmaha ay ugu jiraan meeshaan dugsigan waxaa isku dhisnaayay toban sano tobanka sano waxaa loo dhisi waayey qarash la'aan dhulkii asaga ma laha shan meelood ama afar meelood oo kale laga soo fiiji muslimiinta intii muuqaygii ama hadalkayga gaara waxaan ka codsanayaa inay nagu caawiyaan dugsiga meeshii loo iibiyey lahay
dugsigan toban sanood meeshaan aan isku dhisnay ilmaha caruurta aa, ilmo iigu jiraan mideeda kale ee, dugsigan afar meelood oo laga soo kici inta meelood oo laga soo kici waxaan rabnaa intaas dhul aan u gadani wayne waxaan rabnaa in dugsigan islaamka inta laa ilaaha dhexaysa dibadda iyo dalka inta me- hadalkayna gaaro dhan waxaan rabnaa in dugsigan meel nagala gado waa u awaadi weyne inaan u gadano meel
cid allaala ciddii garab istaagga u sameyn karta dugsigaasi waxa ay wixii ay awoodo ugu diri karaa nambarka telefoonka ee ah eber toddobo labo labo sagaal hal shan eber lix saddex aan dib ugu celiyo waa eber toddobo labo labo sagaal hal shan eber lix saddex ama zero seven two two ninety one fifty sixty three
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhegayso star f m
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qeybta labaatan iyo koowaad ee militariga soomaaliya ayaa la sheegay in meel u dhow deegaanka camaara ay ku qabteen madaxii kooxda al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada iyo caafimaadka aagaasi kaasi oo lagu magacaabo salmaan daadir saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in sarkaalkan la qabtay isagoo oo gaari ku sido agabka qaraxyada lagu sameeya kuna howlan kala gudbintooda sidoo kale waxaay sheegeen inay ku raad joogaan sarka waa saraakiil kale oo sheegay inay ku sugan yihiin aagga deegaanka camaara ee gobolka mudug islamarkaasina ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah kooxda toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa galmudugba ay howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab ka wadeen gobolka mudug ee maamulkaasi iyagoo markaasi sheegay inay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho ku jooga dalka talyaaniga waxaana lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxda hay-adda qaramada midoobe ee cuntada iyo beeraha ee faw kulankan ayaa waxaa looga hadli doonaa dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha soomaaliya ku dhufta iyo sidii kaalmo dheeraad ah loo gaarsiin lahaa soomaaliya si ay abaaraha uga soo kabato madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii uu gaaray dalka talyaaniga ee qaaradda yurub waxa uu kulamo la qaatay madaxda dalka talyaaniga iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool dagaal xooggan ayaa ka socda hareeraha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalkaasi ayaa waxaa u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka waxauna galay maalinkiisii sagaalaad oo xiriir ah ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka ayaa lagu soo warramaya inay ku dagaalameen duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool balse waxaa xaafadaha magaalada laascaanood ku dhacaya madaafiic xooggan oo la sheegay inay tuurayaan ciidanka somalilan garaad mukhtaar garaad cali buraale ayaa ku eedeeyey ciidamada somalilan inay hub culus ku garaacayaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana sawiro las- lagu baahiyey baraha bulshada ayaa soo baahinayeen da- ciidamada markaasi dhankooda deegaanka ee dagaalamayo in madaafiicdu ay yihiin kuwo culculus dhinacyada dagaalamayo ayaa waxa ay soo kala gaaray sida wararku ay sheegayaan khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac lama oga tirada rasmiga ah ee geeriyootay kuna ee kana dhaawacantay ciidanka somalilan iyo kuwa deegaanka balse dadka- dadka shacabka ah ee deegan xaafadaha laascaanood ayaa waxyeelada ay gaar ee markaasi ka gaartay madaafiicda lala beegsanaya xaafadaha magaaladaasi dhanka kale guddoonka aqalka sare ee markaasi soomaaliya oo maanta ay kala fadhi ay yeesheen kaga hadlayay xeer hoosaad loo soo gudbiyey ayaa sheegay in guddoonku uu qabtay mooshin ay soo gudbiyeen sanatarada ka soo jeeda gobolka sool hase yeeshee war ka ka daba yimid darteeda dib looga doodi doono
waad mahadsantihiin marka koowaad waa run xeerasaadkan waqti waa naga qaatay Ee, marka koodii hore waxaa keenay golaha guddiga xeerasaadka ayagoo waaxda sharciga mataqaana caawinayso Ee, tii ayadeed la qoray golaha iskuma raacan mid kale ayaa dib laiskugu dayay waa midaan maanta akhrinta koowaad oo hadda la keenay senataradana hadda iskuma raacsana laakiin waxay ahaataba qiil laguma dhigayna haddana waqti badan oo qaatee Ee, hal boobsii kala xad waa aragnay inuu maanta dhammaado laakiin haddii la hubinaayo eh, dadka qaarna ay leeyihiin maanta la waxeeyo waa waa waxaan siinaynaa in lasoo hubiyo Eh, sharciyada kale noo yeelana nagama habsaami doono insha allah ayagana waan ka shaqaynaynaa marka ha lasoo hubiyo saacadna uma qabanayno adankay ku xihan tahay maamulkaa soo sheegaayo wax saacad oo emergency ah ama amar ah oon durlugayn ma jirto soo akriyo Ee, markaan aragnana inaad mataqaanaa diyaar tihiinana maamulka mataqaanaa soo sheegaya xi- xilliga la mataqaanaa golaha waxaa kaloo jiro taas halkaasaan ugu bixinaa bahalkaas hubinayo aan mataqaanaa u dirnay waxaa kaloo jiro motion ay keeneen senataro oo arrinta sool iyo laascaanood ku saabsan motionka isaga waa qabanay laakiin codsigaa ka daba yimid oo ah in dib loo dhigo isagana dib aan u dhignay markuu xilligii soo dhammaysto barsiiskii soo dhammaysto insha allah markaasaan isagana dib idinla soo wadaagaynaa marka waad mahadsantihiin waxaad adinka noo qaadaan oo sharci ah sharci ah annaga sharcigaan ku shaqaynaynaa nidaam baan raacaynaa golaan nahay marka aad iyo aad u mahadsantihiin shirkeennana waa noo xeryaa maanta
dhanka kale guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka golaha aqalka sare ee soomaaliya cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade ayaa sharaxaya xeer hoosaadka golaha ee maantay mar kale golahu ay ka doodeen hase yeeshee aanan la ansixin
qodobka siddeetan iyo koowaad farqadiisa shanaad labadii bilood ee warbixin qoraal ah oo ay soo gudbiyaan golaha waxaa lagu bedelay kala fadhigii mar isla qodobka magaca guddiga arrimaha gudaha waxaa lagu daray federaalka halka guddiga arrimaha dibadda lagu soo daray horumarinta dhaqaalaha sidoo kale guddiga dhaqaalaha waxaa lagu kordhiyey u kuurgelidda dhammaan howlaha hay-adda maaliy- maaliyadeed ee dowladda qodobka siddeetan iyo labaad waxaa lagu kordhiyey guddiga madaxa bannaan ee lagu soo kordhiyey qodobka labaad farqadiisa toddobiyo tobanaad isla qodobka farqadiisa labaad baarlamaanka federaalka waxaa lagu bedelay aqalka sare fadhi wadaagga ayaa meesha laga saaray aqal kastana gooni ayuu u ansixinayaa guddiyada madaxa bannaan halka farqadiisii saddexaad afaraad gebi ahaanba meesha laga saaray maadaama aysan xiriir la lahayn qodobkan dhammaan farqadaha qodobka baarlamaan eh, qodobkan baarlamaanka federaalka waxaa lagu bedelay aqalka sare qodobka sagaal eh, sagaashan iyo afaraad waa la tiriyey gebi ahaantiisa maadaama uu uu yahay eh, uu uu la mid yahay qodobka sagaashan iyo todobaad xeer hoosaadkan qodobka shanaad- sagaashan iyo toba- eh, toddobaad waxaa lagu soo daray farqad shanaad oo soo raacaya qodobka sagaashan iyo sideed iyo sagaashan sideedaad oo la tiray ugu dambeyn guddiga horasaadka anshaxa iyo daryeelka sanatarada aqalka sare wuxuu si qadardanle u eesanaya sanatarada hadday kasoo baarandegayn ay kasoo baarandegaan oo labada nuqul ay isu fiiriyaan haddii ay maanta ay dhahayaan waa waa xerasaadkii waa la ansixin ay dhahaanna waa guddiga waa soo dhaweynayaa laakiin waxaan jeclaan lahaa inay sanataradu ay qaataan ay soo akhristaan ay kasoo baarandegaan
markana aan muliid maxamed ka cuseen soo kaba qodobadbed
mahadsanid xamdi xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato jens stoltenberg ayaa sheegay in dowladda ruushka ay isku diyaarinaysa inay dagaal kale oo culus ku qaado waddanka ukraine waxa uu sheegay in nato ay xaqiijin doonto in xukuumadda kiiv lagu caawiyo hubka ay u baahan tahay si ay uga guulaysato moscow mas-uulkan ayaa hoosta ka xariiqay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uunan u diyaargaroobin nabad balse duulaan dheeraad ah tani ay imaanaysa iyadoo wasiirada gaashaandhigga ee dalalka ka tirsan gaashaanbuurta nato ay gelinka dambe ee maanta yeelanayaan kulan ku saabsan sida ukraine lagu gaarsiin karo gurmad dheeraad oo militari waxaa lagu soo warramayaa in nin hubaysan ugu yaraan saddex qof uu dilay halka uu dhaawacay shan ruux oo kale kadib tuugasho uu ka geystay jaamacadda gobolka michigan ee dalka maraykanka ilaa ay hadda ma cadda sababta ka dambeysay weerarkaasi weerarkan ayaa la geystay xalay fiidkii booliiska ayaa laga soo xigtay in shakhsiga weerarka geystay uu ahaa nin madow oo uu si bareera isu toogtay kadib markii uu weerarka fuliyey ardayda ayaa lagu amray in muddo saacada ay hoy ka dhigtaan goob gaar ah oo ku taalla xarunta jaamacadda taasi oo lagu adeego ilaa iyo konton kun oo arday ah dadka dhaawac ah ayaa ilaa ay hadda la ogeyn xaaladooda caafimaada sida ay tahay ama in ay ay soo hagaagaysa iyo in kale iyadoo weli aanan la ogaan nooca qoriga ee loo adeegsaday weerarka sanadkii hore ay ahayd markii nin hubaysan uu rasaas ku faray dugsi hoose uu ku yaalla magaalada ulvaadh ee gobolka texas halkaas oo lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo toban carruur ah maraykanka waxaa ku badan toogasho wadareedka iyadoo sanadkii hore la diiwaangeliyey lix boqol afartan iyo siddeed oo dhacdooyinkan ah sanadkii kasii horreeyey ee labada kun koob iyo labaatankii tiradan waxay gaartay lix boqol iyo sagaashan halka sanadkan aan ku guda jirno dhacdooyinka noocan ee la diiwaangeliyey gudaha maraykankana ay yihiin lixdan iyo toddoba ugu dambayntina hay-adda caafimaadka adduunka mas-uuliyiinteeda ayaa maanta yeelanaya shir ay uga arrinsanayaan caabuqa loo yaqaana mabag oo laga diiwaangeliyey ama laga xaqiijiyey gudaha equatorial guinea tani ayaa timid kadib markii halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan sagaal qof wararka intaasi ku daraya in caabuqan uu aad ugu dhow yahay ebola